haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo zahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan intiina la socota soomaaliya iyo meelo ka mida dunidaba waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xanuunka covid nka haddaba v o e da toddobaadkan waxa ay qabatay barnaamij gaara oo looga hadlayo xanuunka covid nka oo ay qayb ka yihiin dhakhaatiir barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegeyno barnaamijkaasi gaarka ah ee ku saabsan xanuunka covid nkana waxaa nala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan meelo ka mida dunida bilihii lasoo dhaafay waxaa laga helayay noocyo cusub oo halisa oo covid sagaal iyo toban kasoo farcamay waxaa weli lala tacaalayaa sidii loo xakamayn lahaa inta badan dalalka dunida ayaa bilaabay bixinta tallaalo deg deg loo sameeyey oo loogu talagalay covid sagaal iyo toban soomaaliya waxaa faraba-an hadda ku haya covid oo kusoo laba kacleeyay iyada oo dad badani ay cudurka u dhimanayaan haddaba barnaamijka waxaa ka qeyb galaya doctor cabdicasiis maxamed cali shoombe oo ku sugan magaalada muqdisho hormuudna u ah koox la tacaalaysa xanuunka covid nteen oo ka tirsan cisbitaalka martini ee magaalada muqdisho waxaa kaloo barnaamijkan gaarkaa nagala qeybgalaya doctor faadima cabdi oo ku sugan magaalada london isla markaana kala talisa dowladda u k arrimaha xanuunka covid sagaal iyo toban waxa ay sharxayaan noocyada cusub ee coronaviruska iyo weliba tallaalada soo baxay iyo faa-iidooyinka uu leeyahay dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka oonu ku eegeyno xaalada xanuunka covid sagaal iyo toban iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay waxaan ku horumarayaa doctor cabdicasiis shombe bal ka waran hadda maadaama noocyo cusube ay soo baxeen oo xanuunka ah maxay ku kala duwan yihiin kii koobaad ama wareegii koobaad iyo wareegan cusub
bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan marka hore u mahad celinaya brogramka v o e da ay soo diyaarisa ku saabsan coronaha ka socda waddanka soomaaliya haddaan su-aasha si toos ugu jawaabo sidaa la socotaan karoonihii hore oo bilaabmay bishii march ga kan wuxuu ugu duwan yahay kii hore waxaa moodaa xanuunka dadku ku dhacay ama uu ritay inuu yaraa dhimashadana ay yareed kan wuxuu aada u dilay kumanaan qof kumanaan kuna qof oo waayeelo u badan waana agressive nacam waa si xawli ayuu qofka u dilayaa isagoo xataa marmarka qaarkoodba qofka marka isbitaalka la keeno waxaa suurtagal ah inuu hore ka dhinto waxyaalihii kale aan la yaabnay waxaa spreadkiisana very high waayo aada ayuu u badnaa easy ayuu ku faafayey saa labadaas arrin ayuu ugu duwanaa dilkiisa oo aada u badnaa inta ku dhimatay xawaare ku socday iyo xawaare inuu ku faafayey labadaas ayuu aada ugu duwanaayay marka loo ego kii hore waa mahadsan tahay waxaan siinayaa doctor faaduma oo ku sugan dalka britain britain waxay ka mid tahay meelaha sida aadka ah uu dadka u saameeyey isla markaana markii ugu horreysay inkastoo south africana hadda la sheegaya ay lagu arka nuucan cusub waa sidee nuucan cusub ama wareegan dambe sideese soomaalidu u qaadanayaan ma ka duwan yihiin ama ma ka aragti duwan yihiin markii aragtidii ay ka qabeen wareegii koobaad bismi illaahi raxmaan raxiim orta waad mahadsantahay soo dhaweyntaadna soo dhaweysay markaynu ka hadlayno coronavirus iyo variant sheekadan la sheego noocan cusub waa variant of concern ayaa la yidhaahdaa marka virus oo dhan horta way isbedeli karaan taasi horta wax la iska ogyahay viruska d r n a ama d n a gooda isbedela isbedelkaa way leeyihiin waxay ku leeyihin isbedelkaana waa si ay ay bil-aadanka ama meeshay doon inay galaan inay kolba dariiq cusub baa la raadinaya marka viruskiibaa kolba raadinaya dhinac cusub uu dadka ka maro markay noqoto britain kaysaskii dadkii markay ku dhacday xanuunkan marka hore horta si xun bay ugu dhacday oo si xun bay maxay u faafaysay laakiin variantkan isbedelkan ayaa keenay problem dhibaatay noogu keentay waayo sida dhakhtarka noonoo sheegay si gaara yacni si dheeraada ayuu u faafiyey xanuunka waxaanad moodaa inay meelo magaalooyinka qaarkood ayay si xun ugu dhacday laakiin aakhirkii waddankao dhan bay gaadhay marka isbedelkan waa wax la filayay wax cusub maaha oo wax lagu arko viruska laakiin markii la ogaaday waa la dabagelay waa la dabagalay oo waxaa la sameeyey testing dheeraada oo ku saabsanon meelaha lagu arkay viruska nooca kale ah marka testingkii baa la badiyey marka la eego dhinaca soomaalida waxaad mooda dalkan ingiriiskana joogno inay xanuunka si xun ugu dhacday taasi horta waynu ognahay laakiin waxay hawshaa la qaban ummadda kale iyagana ajaanibka ah dadka had iyo jeer debadda ka shaqeeya oo ama ummadda dhex gala shaqooyinka qaarkood ayaa dee dadka risk yani halis dheeraada siinaya qofka hadduu ummadda kale la shaqeeyo bas wado taxi leeyahay waa mahadsantiin markana waxaa jira su-aalo kala duwan oo ay dhegaystayaasha iyo daawadayaasha v o a dunida dacladeeda ay noo soo gudbiyeen dhinaca su-aalahan u gudbaynaa oo qeybtan hore ay ka hadlayso noocyada kala duwan ee xanuunkan uu isku badbedelayo aan siino dhegaystaha daawadaha ugu horeeya
magacayga waxaa la yidhaha nuurto xuseen cali waxaan joogaa slii for street muxuu haytood waxaa qabaa cudurka wadnaha karoonaa maxaa dhibaato oo ku yeelan karaa haddii uu igu dhaco bismillahi raxmaan raxiim qofka haddaa lagu ogyahay waa su-aal horta aada u fiican qofka haddaa xanuun dheeraada lagu ogyahay khatar ah ka mid ah wadna xanuun keliya xanuun wadna markay noqoto xanuunada seriuska ah waxaa la fila in covid nineteen xanuunka markay ku dhacdo qofkaasi inay si xuna ugu dhacdo serius qofka uu noqon karo marka sidaa awgeed ayaa qofkaas waxaa la siinayaa talo taladiis waxay noqonaysaa ummadda inuu iska ilaaliyo afka daboolo faraha maydho gurigiisa iska jooga inta badan horta dalkan ingiriiska waxaa ummadaas dadkaasoo kale waxaa la guryihiina fadhiya haba bixina intaad fadhigi kartan fadhiga fadhiya oo shaabinkiin iyo wixii aad u baahantay guriga halidinku keeno markay noqoto talaalka dadka ugu horeeyey la talaalay iyo waxaa kamid ahaa dadka xanuunada khatarka qaba marka talada waxay noqonaysaa qofka hadduu joogo wadan uu talaalka ka helayo ha istalaalo haddaanu joogina ummadda intuu iska ilaalin karo ha is ilaaliyo waa mahadsantaa faadimo markana dhinacii su-aalahan weli ku guda jirnaa su-aalo isku mida oo dhegaystayaasheena ku kala sugan nairobi hargeysa iyo u k ay soo direen
magacaygu waa cabdiqaadir cali axmed waxaan joogaa xaafadda isliid waxaan dhakhtarka weydiinayaa covid nka hadda ka daran alashaan kii hore macnihiisa iyo waxa uu yahay waan weydiinaya waayo ruuxu markuu sa ugu dhacaba naqaskaa ku dhegaya ruuxu hadduu noolaada laba beribaaba sahalaaba haddii kale waxa weeyaan waa markaasuba dhacayaaba magacaygu waa xasan maxamuud cudurkan ayaan dhakhtarka waxaan weydiinayaa inuu noo kala qeexo cudurkan kofinka iyo noocan cusub ee la leeyahay brasiil iyo south africa maxay kala yihiin horta magacaygu waa maxamed axmed daahir jooga magaalada hargeysa waxaan doonaya in dhakhtarka weydiiyo xanuunka coronavirus calaamado horuu lahaan jiray marka xanuunkan imika ma calaamado ka duwan buu yeelanaya coronaviruska maxamuud xaatu gox ciid waxaan ku noolay magaalada shafiil waxaan doonaya inaan dhakhtarka weydiiyo noocyadan cusub ee covid nku waxyaaba iyo kii hore waxay u kala duwan yihiin haye waxaan siinayaa jawaabaha su-aalahaasi doctor cabdicasiis badan yahay weerarku ku qaadaa jirka ayaa xawaaro ku socda waana in anytime wakti kuma siinaya ku daaweysan ama isbitaalka lagula soo gaaro waxaa kaloo sii dheer oo dhimashada sii kordhiya dadka soomaalida isbitaalka hore kama imaanayaan guryo ku haysanayaan oo waxay isleeyihin waxaan marka hore filfil iyo maxaa la dhahaa sanjibiil iyo waxyaalahan dadka isticmaalaan oo erbalka ah ha lagu sii daaweeyo that timekaas qofka uu luminayo is very important waaye haddaad three four days aad sii joogto guriga viruskan ja wuxuu damage gaarsiiyey samabadii oo gaaraya meel aan hawshooda aan laga soo noqon karin markana su-aal kale oo nooga timid magaalada hargeysa magacaygu xamda waxaad xuseen su-aashan waxaan kasoo weydiinaya dhakhtarka magaalada hargeysa waxaan doonaya inaan dhakhtarka weydiiyo sayna ognahay dad badan baa guryaha ku xanuunsada oo xanuunka covid uu ku dhacaa iyadoo oo mararka qaar aan la xaqiijin marka qofku markuu dhinto xanuunka geerida waa lagu ilaawaaba qofkan inuu xanuunkii hayay marka dhakhtarka waxaa weydiinaya bal inuu bulshada u faahfaahiyo fayraskani muddo intee leeg ayuu qofka isagoo dhintay jidhkiisa kusoo kusii noolaan karaa qaababka looga qaadi karana maadaama aanu qofkii neefsanaynin sidee bay yihiin waa mahadsan tahay waxaan siinayaa jawaabta su-aashaasi doctor faadimo waa su-aal muhiima waana su-aal runtii bilowgii xanuunkan markay pandamika inagu cusbayd ayaa la hadal hayay waayo berihii hore markay xanuunka aada ugu xumayd wadanka dalkan ingiriiska waxaa la diiday in meydka la maydho meydadka in la maydho waa mamnuuc baa laga dhigay xitaa ummadda markays lahaayeen caasa meydkiina waxaa waa la yareeyay dadkii waxa kow ama laba qof laba saddex qof ayaa ugu badan inta caasi kara meydkooda marka meydka laftigiisa waxaa la aqoonsan yahay in xanuunka laga qaadi karo marka sidaa awgeed meydhashada waxay tan horta laga joojiyo horta muslimka iyo yuhuudda waxaa la waad aasi kartaan laakiin ummadaha kale waxaa la yidhi haba aasina yacni intii hore waxaa lahaa may waawa la gubi ama waa la hadal hayay laakiin meydhashada meydka horta muhiim waxaa ah in faraha laga daayo dhibaato waxay imanaysaa laakiin haddaan qofkaa la ogeyn inuu xanuunka hayay xanuunkaa dishay marka calaamadaha jira calaamada maxay noqonayaan duri wax duri la moodo xumadda waa qufaca waa maxay ahayd qofka marka urta ama dhadhanka inay ka tagto sadexdaa calaamado horta waxbay kuu sheegayaan haddii qofka marka khatar ay ka dambaysa aada ogtahayna xanuunkana ay jirto qofkaasi hadday tiisii noqoto oo ilaahay abuuray uu ku noqdo waxay tahay marka in meydka si gaara loo aaso oo la ogaado
waa mahadsan tahay doctor faadima su-aal kale oo taa aan wax badan ka duwanayn waxay nooga timid magaalada garowe magacaygu waa roble maxamuud axmed jooga magaalada garowe waxaan jeclaa dhakhtarka inaan weydiiyo fayraska intee buu noolaan karaa
waxaan filayaa su-aashu inay tahay fayraska haddii tusaale ahaan meel miis ha noqoto ama dhul ha noqoto ama derbi ha noqoto ama wax kale uu taabto qof fayraska qabo fayraska uu ku reebo ilaa waqti intee la eg ayuu sii noolaan karaa fayraskaas doctor cabdicasiis doctor waxay ku xiran tahay meesha haddii meel u midab tahay oo qabow ay tahay wuxuu ku noolaan karaa afartan iyo sideed saac sometimes ka badan laakiin meel dry haddii tahay oo qorax ku jirto oo markaas daaqada qorax kasoo baxayso oo dry noqon kartana saacado ka yar ku saacado ka yarba ku nool laakiin anyway waxaa la hubaa meeshaas afar iyo labaatan saac afartan iyo sideed saac haddii la taabto meeshaas in gacantaada taabata viruska ka qaadi karta waa la hubaa dad badan waxay walwal ka qabaan oo soomaali oo ay aada u sheegaan in qofku markuu taga cisbitaalka meelaha aadka su-aalahaas ay ugu yimaadaan waxaa kamid a u k oo kale in qofku markuu cisbitaalka tago uu markiiba hore ka dhinto oo waalid badan ha noqoto ama ehlo badan ay walwal ka qabaan in qofkooda uu dhakhtarka tago marka maxaa u sababa taas ma jirtaas taasi way imanaysaa markuu qofka da xanuunka isku eego dadkana markay eeg viruskana waxay ku kala duwantahay xanuunada kalena dadka oo dhan yacni same kuma dhacdo anigoo kale mar waxaa dhici karta inay igu dhacdo ay si sahlan aanan ogeyn inay igu dhacdo aanan xitaa lahayn calaamad adigana way kugu dhici kartaa waan ku jiifin karta naftay kaa saari kartaa marka lama kala sheegi karo laakiin waxaa la hubaa qofka hadduu leeyahay xanuundo dhakhtarka inoo sheegay macaan keliya hanuun dhikar maxay ahayd waxaas xanuunada seriuska markuu qofka hayo wuxuu leeyahay halis dheeraadu ku jira inay xanuunka si xun ugu dhacdo markaad waxaan siinayaa doctor cabdicasiis isna magaalada muqdishoha kamida meelaha dadka qaar ay qabaan in qofka markuu cisbitaal martiini tago tusaale ahaan ay adag tahay inuu kasoo baxo maxaa keenaya in qofka cisbitaal tago loo rajeeyo inuu dhimanayo ama laga walwalo
sida doctor raysal ay sheegaysay dadka soomaalida hal cilad bay qabaan meesharba ha joogaan ama america ama england ama muqdisho annaga dadka waayeelka marka ku dhacan oo underline cudurro kale ay qabaan waxaa laleeyahay malaria ku dhacday tifo waa ku dhacay waxaan meesha ku jirin qofkii oo qandho qabo oo naqas ka dhibayo ayaa waxaa laisku qaldayaa tifo malaria kaas waxay keenaysaa in maalmo muhiim ah qofka in guriga lagu sii haysto marka haddii la ii keeno hooyo siddeetan jirta ama toddobaatan iyo shan oo sakor qabta ama dhiikar ama keliyaha xanuunayaan oo labada guriga lagu haystay oo markaas sambabaday uu gaaray damage aada u xun oo meel sambabada ay kasoo noqon doona la gaarsiiyo markaa ii keentay oxygenkeedana ay marayso soddon ilaa afartan aniga waxaan ka qaban karnaa saas ma jirto ilaah amaadsantaha markana su-aalihii ayaan ku noqonaynaa su-aalaha markaan ku laabano waxaan siinaynaa magaalada hargeysa su-aal nooga timid waa shukur caawr waxa aan su-aashaan kasoo weydiinaya dhakhaatiirta magaalada hargeysa caasimada somalilan su-aashaan weydiinaya waxa weeyaan badanaa xanuunkan covid nneteen-ku waxa uu markuu qofka soomaaliga qaado aad maadaama haysan waxa uu kaga hortago amba qalab qalab dhamaystiran uu kaga hortagi karo waxa dhacda hadduu mar qaado uu ka bogsado mar labaad dib u qaado mar saddexaad mar afra ugu dambayn uu kusoo nonoqo marka saameyn noocee ah ayaa uu qofka gudihiisa kaga tegaya xanuunkani waa mahadsantahay waxaan siinayaa doctor cabdicasiis bal su-aashaasi inuu si kooban nooga jawaabo hadda waxbaan garanaya aniga kolley dhakhtarna waa ahay kii koowaad ugu dhacay kii labaadna waa igu dhacay laakiin kii labaad markii ugu dhacay wax symptoms ma lahayn marka waxay ku xiran tahay difaaca jirkaada waxaa laga yaabaa inaad waxba dareemin oo xoogaa aad dareentay qandho yar kan koowaad iyo kan labaadba ka saddexaad ilaahayna uguma keeno second wave waxaan rajaynaynaa in soomaaliya la soo gaarin marka xaaladda qofka uu markaas ku jira ku xiran tahay waxaa laga yaabaa inaad waxba dareeminba kan koowaad iyo kan labaadba ama kan koowaad inuu ku dhibay kan labaadna kuu ronaado ama kan koowaad ka ronaatay kan labaad sixin oo marka waa wax ku xiran difaacaada maanta waxay ku xiran tahay difaacaada iyo caafimaadka ilaahay ku siiyey cudurro kale inaa qabtay in kale ku xiran yihin su-aashaas si sax haddii lagu jawaabo waa mahadsantahay doctor cabdicasiis marka naa su-aal kale oo nooga timid magaalada hargeysa
maxamed maxamuud haybe jooga magaalada hargeysa dhakhaatiirta waxaan weydiin lahaa sanadkii labaad baynu dartadibo ku jirna xanuunkan dunida ku faafay ee coronafirus haddaba maxaynu odhan karnaa xanuunkani ma wuxuu noqonayaa mid dunidu ay sanado badan sidan dhibta badan loola sii noolaato oo xalkiisu uu keliyaata yahay tallaalka mise waxaan odhan karnaa dunidu way ka caafimaadi kartaa sanadadan soo socda ama sanadkan aynu ku jirnaba xanuunkana oo limit time uu ku go'o ayuu yeelanayaa waxaan siinayaa doctor faaduma
su-aasha waxaan ugu jawaabi lahaa imanka coronavirus waxaa loo arka xanuun aan adduunka ka tegayn mar hadday ku faaftay waynala joogta wax tegaysa ma aha laakiin maxaa la sugayay intii horeo dhan waxaa la sugaya talaalka ta naga ilaalinaysa aynu adduunka ku noqon karro aynu sideenii hore iskaga noqon karo waxaa keenaya talaalka waayo immunity umaynu lahayn viruskan yacni jirkeena hore umuu arag iskama difaaci karayn maxaa difaaca imanka maxaa jirkeena tusaya waa talaalka marka wax tegiya maaha horta dalkan ingiriiska waxaa la hadal haya in sanad walba in la arki doono cases maxay dad ay ku dhacdo coronavirus laakiin intaa tallaalan waxaa loo malaynayaa inay ka ilaalinayso laga yaabana in sanadkiiba ama laba sanadkiiba mar kolba sida loo baahdo in talaalka lagu celceliyo haddaa loo baahdo arrinta talaalku hadda aad soo qaaday ayaa ka mida su-aalaha dadka qaarkiis ay qabaan tallaalo kala duwan ayaa dunida lasoo saaray mid ka mida su-aalahaasi ayaan u gudbaynaa oo ay qabaan daawadayaasheena iyo dhegeystayaasha
oo ah cabdinaasir cabdullaahi dalabey ka tirsan maamulka degmada xamarjab waxaan caddaynayaa in aan qaatay tallaalka feriska waxaan kaloo yani takhaatiirta weydiinayaa tallaalka kalsooni intee la eg ayaan ku qabi karnaa magacaygu waa roodo jaamac xasan joogto garowe dhakhtarka waxaa weydiinayaa daawadan talaalkan ma talaal isla raacsan yahayba oo wax dhibaato aan lahaynoo adduunyaha isla wada raacsan yihiin miya taasaan weydiin lahaa talaalka ayadana
su-aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka muqdisho iyo garoowe waxaan siinayaa doctor cabdicasiis faresta waxaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogaan u sheegayaa ninkaygan doctor cabdicasiis shoombalda waxaan istalaalay shan cisho ka hor waxaana isku talaalna wax kale ma aha faresta inaan ummadda wacyigelin talaalkan inuu qiimi leeyahay uusan dhibna keenayn inkastoo dhib jiro oo xan ay jirto oo la joojiyey haddana laga noqday midda labaad annaga ma haysano jid kale oo cudurkaan isaga celin kale oo aan ahayn karto ka hortag waayo annaga waa diidnay inaan waana qaadano awarenesska ma samaynayno waa isdhexyaacaynaa waa isku dhexyaacsannahay wax isdhegeysanaya male midda kale tayo badan iyo oxygen badanna waddanka ma taal icu badan isbitaalada cinif ma ahan marka waxa waay wey keliya cudurka ku yareyn karaan waa inaan istalaalna waay talaalkan waxaa su-aasha kale u weydiiyey waxaa ka mid ah ninka odaga ah imise percentage ayuu uu fiican yahay astrazeneca waxaa laisku raacay boqolkiiba toddobaatan iyo afar ilaa toddobaatan iyo shan inuu cudurka kaa celinayo inta kalena cudurka wuu kugu dhici karaa laakiin si khafiifa kugu dhacaya marka micnaheeda waxa weeye cudurkan talaalkan waa talaal fiican waxaana adduunka ama dadka soomaaliya ugu booranayaa inay istalaalaan waayo fayraskan saddex sano ama afar sano soo socota hawadaynu ku jiraayo adduunka meel u socda male darisala noqonayna marka nin walbaba ha isdiyaariyo inuu istalaalo siiba dadka cudurrada xanuunka kelyaha iyo sokorta iyo dhiikarka qaba ama waayeelada ah ayaa aad ugu dardaarma markana su-aal kale oo isla tallaalka iyo waxyaabaha uu ka samaysan yahay ku saabsan waxay nooga timid magaalada sheffield ee u k
magacaygu waa jamaal cabdirasaaq aways waxaan joogaa magaalada sheffield waxaan rabaa inaa layga soo warbixiyo daawadan inay xalaal tahay inay xaaraan tahay bas keliya waa mahadsan yahay dhegeystahaasi waxaan siinayaa doctor cabdicasiis oo kuu jeedaa waa qoslaysaa talaalkan wax hadda doofaar ku saabsan ama wax u dhow kuma jiro marka la baaray macna wax laga sameeyey marka aniga ahaan talaalkan wax xalaal wax shaki igama jiro magacaygu waa cabdirasaaq maxamed oo jooga magaalada nairobi qaas ahaan xaafadda islii waxaan weydiin lahaa dhakhtarka dawadan mxuu ahaa oxford ee hadda soomaaliya aadka loogu deeqay ee united nationka ay hogaaminaysa ee aadka loogu deeqay dhakhtar mu qaadan karaan dumarka uurka leh ee weliba uurkooda uu bilowga yahay waa mahadsan tahay waxaan siinayaa doctor faadumo ma qaadan karaan een, haweenka uurka leh oo kale tusaale ahaan dumarka uur kale way qaadan karaan eh, tallaalkan laakiin waxay ku xidhan tahay een, halista eh, risk ay leeyihiin xanuunkani waxaa la een, markii la eegayey een, tallaalkan oo testka laga qaaday clinical trialska may jirin dumar uur leh in lagu eegay laakiin dumarka qaar oo ku jiray teeska markii la tijaabinayey uur bay yeesheen Eh, teeska dhexdiisa waana la talaalay waxba kumay noqon loomana malayn inay wax ku jiraan uurkana wax yeelayso laakiin waxaa la yidhi dumarka hadday leeyihiin xanuunada dheeraadkanu sheegnay wadna xanuunka keliya xanuunka eh, kansarka eh, macaanka hadday leeyihiin wax tan ay qiyaasaan qiyaas baa imanaysa oo waxay tan la hadan dhakhaatiirtooda ay yidhaahdaan de risk baa jira ama hadday hadday ku jiraan shaqooyin eh, ay ummadda ay ku dhex jiraan marka waxaa jira imanaya halis kale waa mahadsan tahay een, dr faadumo markana su-aal kale oo isla tallaalka ku saabsan waxay nooga timid magaalada hargeysa cabdirasaaq cabdilaahi dhoore waxaan joogaa hargeysa su-aasha weydiinaya doctorka waxa weeyaan een, talaalkan la keenaya side effect muu leeyahay side effectgaasi ma wuxuu leeyahay ee, dhimasho muu keen karaa Een, hatta hore waa su-aasha su-aal muhiima waaye oo ayaamahan maga- adduunka dhan gelbishay siiba talaalkan marka la bilaabaya iyo maalmihii dambe marka talaalkan hatta hore waxaan isweydiinaynaa imisa milyana lagu talaalay talaalkan aan ka hadlayno waxaa lagu talaalay wax ka badan soddon milyan oo qof marka waxaa la sheegay tiro afartan qof ah ya afartankaa qof waxaa ku dhimatay saddex ka mid ah oo u dhintay dhiigga xinjirta marka benefitka faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa markaan fiirino inta la talaalaa inta dhibka gaaray waxaa boqol jeer badan inta faa'iidadiisa badan aniga ahaan waa lagu dhiman karaa talaal waxaan ku dhahnay saddex baa dhimata laakiin waxaan ka hadlaynaa waxaa la talaalay soddon milyan in ka badan marka laakiin ma aha in la joojinayo talaal ama la dhigi karaa lama samayn karo waa mahadsan tahay dr cabdicasiis Een, markana su-aal kale oo ka timid magaalada kismaayo ayaanu soo gudbinaynaa magaciga waa ambiye daawud aadan waxaan joogaa magaalada kismaayo doctoorka waxaa inaan weydiiyo aan rabaa ee coronavirus iyo covid 19 ah madax anaga ka guuxaya annaga soomaali haddaana waa iska tabaryaranahay reer baadiye qaaraa isaga jiro oo waxaas dhan baan ogeyn ee talaalkana hadda aan arkay oon aan maqlayna talaalka ee wadamahaas cadaanka lagu talaalayana waxaan maqlay inuu xanuun leeyahay in dad isbedelay aan arkay oo aan ka fiirsaday een dhalooyinka aan ka fiirsaday wax ee talaalkaas dadkaas lagu talaala talaal aan ahayn oo soomaalidu waa iska tabaryartahay lagu talaala oo caafimaad aan ka helnay ilaahay caafimaad leh ee doctoorka waxaan inaan weydiin rabaa bal in la helo talaal ka duwan talaalkaas waxaan siinayaa een, dr faadumo waa sidaad tidhi eh, walaal waa een, waxa tan la ogaado in waxaad ku aragto social media ama whatsapp ama facebook inaanay mar walba run ahayn Een, dadka aan een, tamarta yar runtii eh, waxaa dhici karta in immune systemkooda jirhkooda inuu dadka kale inuu ka een, ka yara daciifsan yahay ayaga laftigooda ayagaba usii baahan marka runta la sheego talaalka Een, talaalkani way jiraan dad ay ku dhacday xinjir dhigooda qaarna waa laga helay aan laakiin kumay xidhnayn talaalka oo iyaga xanuuno kale bay lahaayeen marka talaal oo dhan waad ku arki ka side effect talaal aan side effect lahayn ma jirto marka marka la eegay astrazeneca intii qof laga helay side effect ama aan la rabin iyo intii caadi ku ahayd waxay ka mid ahaydun talaalada kale kamay eh, badnayn marka sidaa awgeed baa la- dib loo furin la yidhi ha la isticmaalo Een, dr cabdicasiis aan rabaa inaan su-aal talaalka ku saabsan weydiiyo dad badani waxay isweydiinayaan talaalkani ma yahay kii u k mise waa mid gaar ahoo soomaalida iska daruufaysan oo dhibaatada ku jirta loo geeyay waxaan u sheegayaa soomaalida meel walba ay joogaan talaalkan waa kan u k laftigiisa waayo ingiriiska maalin dhaweyd waxaa gala shortage waxaa gala astrazeneca talaalkiisa waxayna xaqiijiyeen inuu shortage ka yimid kambaniga talaalka ku sameynaya waddanka hindiya taas waxaa ii caddaatay in kan hindiya anagana loo keena ayagana waxay sugaayeen isla kan hindiya marka aniga ma dhigi karo bonus janus wuxuu qaatay kii hindiya ama kii lagu sameeyey belgium marka ma ga- taas ma sheegi karo ilaha og laakiin waxaa caddaatay in shortageka ingiriiska uu hakad geliyey shortagkiima waddanka hindiya taas waxaa caddayn labada talaan in isku meel ka yimaadeen n markana dhegaysto kale oo ku sugan magaalada sheffield ee dalka u k
magacaygu waa salebaan siciid xasan waxaan joogaa magaalada sheffield Ee, dhakhtarka waxaan doonayaa su'aal ummadda afka soomaaliya ku hadasha ay isla dhex qaadayso oo een, waxaan la yidhaahdo social mediana ku jirta oo odhanaysa tallaalka coronavirus ama covid-19 ee, tallaalkiisa waxaa ka mid ah maadooyin een, hoos u dhigaya taranka bani aadamka kaasoo saamayn ku leh dee een, b- ee, taranka bani aadamka oo dadka qaarna aaminsan yihiin een, waa lagu madhalaysgaroobayaa marka doctoorka waxaan si sharaf ku jirto ee, iyo ixtiraam ku weydiinayaa arrintaa maxaa ka jira dr cabdicasiis adna waa ku imaan doonaa laakiin aan ku hormaro dr faaduma maxaa ka jira in taranka iyo maaragta ay saameyn ku yahay uu ku yeesho talaalka
su-aasha marka la yi- marka la yidhaahdo een, taranku waxyeelaya ee, tallaalka waxba kama jiraan waxaanan odhan lahaa waana la huba inaanay waxba cid- cidna waxba u ta- aan waxba yeelayn tarankiisa laakiin waxaan odhan lahaa bal adduun weynaha wadanka dalkan ingiriiska marka dhowr iyo lami- dhowr iyo labaatan milyan qof baa la tallaalay miyay ogolaan lahaayeen tallaal wax yeelaysa jirkooda saas oo kale ma anaga ma nafta ma anagaa ka naf jecel ma anagaa ka dhal jecel maya ummaddaas uban wax la qabanaa marka waa la hu- horta waa marka teeska laga qaaday lama arag wax eh, caddayna sheegaysa inuu qofka tarankiisa ama fertilityga marka ingiriiska lagu turjamo wax yeelaysa laguma arag lagumana lamana filayo lamana filayo Wa- waa mahadsantahay Een, marka aan aan dib hadda u fiirino een, arrimaha talaalka oo kale soomaaliya talaalka la keenaya sida sida dadku hadda u qaadanayaan waa sidee dr cabdicasiis
Een, soomaaliya een, aaday u nasiib badan yahay ummadda soomaaliyeed waxaa loo keenay tallaal fiican oo qualityisa fiican tahay oo protectionkiisana 74 75 percent yahay inta kalena hadduu kugu dhaco calaamado si khafiifkaaga soo baxaya Een, laakiin nasiib darra waxay dhacday in shacbiga soomaaliyeed ay talaalka isa fahminba in in talaalkaas isa fahmin sidaasna waxaa muhiim ah een, waxaa ugu wacan dadka aqoontooda liidato ama waayeelada ah ama dadka warxumatushiil loo sheegay in la dhahay talaalka waa kan madhalaa noqonaysaa qaar waxaa laga dhaadhiciyay inaan lagu waalanayo qaar waxaa laga dhaadhiciyay in dhib kale kasoo gaarayo marka waxaasoo dhan waxay keentay in eh, ummadii soomaaliyeed aysan imaan inta badan laakiin annaga waxaan xooga saarna hadda oo bilowga talaalka aan ku xooga saarayna inaan talaalano frontalinka dhakhaatiirta askarta macalimiinta iyo dadka waayeelka oo cudurada badan oo isku jirka qaba marka intii tiradii aan filaynay oo professional uga yimaadaan ama askarta ama dhakhaatiirta ama wasaaradda waxbarashada laakiin dadka waayeelka oo kale wax keena way yar yihiin waxa ugu wacan waxa waaye wararka beenta loo sheegay ay aaminsan yihiin ba intaas sanaa jiraa haddaa hadda dhiman waa ma bir- ma waxaan ku dhimanaa talaalka xitara ay ku leeyihiin marka dhibku isku jiraa laakiin waxaan weli ku adkeysanaynaa inay yimaadaan
aada u mahadsan tihiin een, dr cabdicasiis maxamed cali shoombe oo ahaa agaasimihii hore ee isbitaalka martiin haddana hormuud u ah kooxda dhakhaatiirta ah iyo xeeldheerayaasha caafimaadka ee la tacaalisa xanuunka coronavirus iyo dr faaduma cabdi oo ka tirsan saraakiisha caafimaadka ee arrimaha een, covid sagaal iyo toban kala taliya dowladda hoose ee england iyo u k Een, aada u mahadsantihiin dhammaantiin waqtigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka aada nagala qayb gasheen aad iyo aad ayay u mahadsantahay falastiin axmed iimaan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay waana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo